qoysaskan oo deegaanadii ay ku noolaayeen ugu soo hayaamay abaarta ka jirta gobolka hiiraan islamarkaana soo miciin biday magaalada beledweyn ayaa daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ku haysataa kaamka gabooye wan oo ku yaala xaafada kuushin ee magaalada beledweyn daruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan ayaa waxaa ka mid raashiin la-aan caafimaad darro hooy la-aan iyo waxbarasho la-aan haysata caruurta degan kaamka qaar ka mida qoysaskan ayaa raadiyo beerulo uga waramay daruufaha ugu daran ee haysto waxaan ka tirsanahay kaamka gabooye wan odayaasha jooga waxaan codsanaynaa ama aan u baahannahay ceel ama biyo ama mid loo dayactiro midmidnoo nagu yaalla oo la dayactiro hooy la-aan wey jirtaa waxaan idinka rabaa dowladda federaalka ama hirshabeelle dowladda dhexe intaba waxaan codsanaynaa in macnaha intaasba nala ka caawiyo oo gargaarna loo fidiyo abaartii ay xoolo tirtay ama intaas ayaan idinka codsanaynaa duw ilaahay ilaa waxaan joogaa kaamka gabooywan waxaana haysa dhibaato aada u fara badan ka mid ah waxbarasho la-aan sida dugsigoo kale iskuulkoo kale xarun caafimaad xataa ma laha isbitaal nooma dhowo qeybta haddaa sida naagaha markay uurka yihiin meel lagu umuliyo amba meel kasta waa naga dheer tahay oo xagga foosha umuliso ahaanta marka waxaan u baahannahay xarun caafimaad ina kaamka naalaga furo haween badan oo iska xaamiloodhin ah ilmo yaryar oo iska xanuunsan waxbarasho la-aan waxaan u baahannahay ina kaamkaasna lagu soo caawiyo aan ka codsanaynaa hirshabeen waxa loogu dara adduunka waxa loogu daran magaciisa la yidhaaho gabooyawan ilaahay weynaa xaggiisaana oon ka filaysanaynaa wax abshira aan ka filaysanaynaa waxaan rabnaa marka biyo noqotaa waxbarasho noqotaa biyo noqotaa baad noqotaa inala caawiyo caawimaadda oo gacanqabadka ah waxaan ka codsanaynaa in garab lala siiyo gaajada laga reebo oo biyo ah helo oo kaanka dhexdiisa ceel looga qodo nimankii markii hore biyaha la siiyey oo loo keenay oo nafta lagula jirtana waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol gaajada iyo dhibaatada lahayda iyo waxbarashada kow iyo toban biloodaa fadhinaa kaankaan gacantiisuna way lagu yartahay kormeerihiisuna waa badan yahay ina garabka lala qabto oo caawimaad iyo garbaqabad lala siiyo waxbarasho ha noqoto